gudoomiye ku-xigeenka degmada buurhakaba ee gobolka baaya axmed maxamed kheer ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qaraxyo koo iyo tobankii maanta ay ka qarxadeen meel ka baxsan degmada buurhakaba ee gobolka baaya waxaana uu sheegay in qaraxyadaasi ay ahaayeen miinooyinka dhulka lagu aaso gudoomiye ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in qaraxyadaasi lala damacsanaa ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo howlgallo ay ka wadeen duleedka degmadaasi gudoomiye ku-xigeenka degmada buurhakaba ee gobolka baaya axmed maxamed kheer ayaa arrimahaasi u faahfaahiyey idaacadda risaala erbashir martiyo ha ku nagadan ana ilooyinka ama wadooyinka oo maaragneeda ciidanka ilaalo doogano adowga badan oo halbowlimanka oo maaragneeda ciidanka ilaal ahaan u doogeen labadaas dambiina boofalka aasi maaragneeda lamarahan ka tay soo magaalada cabdi ah ciidanka ilaalada looga qarax kuu ku bilaawday oo kale gaanijeel meeleerow oo wadada maranjeeda ah tanlamaad maaragneeda dadkalamadayka baasiin qaraxay miinayka maaragneeda walkaas miilan jiran ahayna miinoyga maaragneeda oo kulasaada walbaba tumatilaaw oo kalan jiran ahay miinoyinkaas ciidanka daraawiishta ah iyo maaragneeda maama sheegay shacab walba deerna kolle ore